Qaboojiyaalkan oo diiran afar boqol sodon iyo lama hab iyo weliba lanka-talgale iyo kalluumaysatada deegaanada maamulka Somalilan sidii lanka taageeri lahaye inuu ka keensadaan malaa'ika iyo kabaddi si dhammaan gobolada lanwada diirsiye gaar ahaan deegaanada heebtan lahayna dadka ku nool yoon heli lahayeen malaa'ika wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee maamulka Somalilan yaa kula wareegay hadda World Vision oo hadeersidii qaboojiyaalkanga oo dhibaato badan yoon qabeen kalluumaysatada markii uusan heri malaa'ika ooyo waayana meelyo ka kiidaan si maalinta kallan isticmaala usocona walban isku bedelnaa koo ku mid ah saraakiisha hay-adda World Vision iyo sharaxaad ku biyo deeqdan talaagado wasaaradda iyo hadeersiyan iyo ahmiyadda lakuleeyaa waxaan maanta halkan u joognaa in aan wareejinno annagoo hay-adda world fishana kuna wareejinno wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha guddoomiyaha gobolka saaxil talaagadahan oo tiradoodu ay dhan tahay afar boqol iyo labiyo soddon laba konteenarah kuwaasoo anfici doona dadka kalluumaysatada ee ka kalluumaysanaya guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka saaxil oo wasaaraddu ay u qorshayn doonto inay gaadhsiiso kalluumaysatada haddii ilaahay idmo waxaa sharaf noo ah inaannu ku wareejinno maanta tirada tallaagadaha ah halkanna ka muuqan doona insha allah wasaaradda kalluumaysatada iyo maamulka gobolka saaxil hay-adda wolfishan waxay aad iyo aad uga mahad sheeganaysaa wada shaqaynta dhow ee mar walba taageerada iyo tusaaleha iyo hagidda siyaasadda qaranka guddoomiyaha gobolka saaxil maxamed daahir gaafane yaan ku mahadnagay hadda world vision in qaboojiyaalkan yo-onka deeqana kalluumaysatada si la dhiirigeliyaa konteynerka maanta waxaa ku jira sida ay noo sheegeen afar boqol iyo labiyo soddon tallaagadood oo caawin doona kalluumaysatada korna u qaadi doona in kalluunka tayadiisu dadka ku gaadho cunidiisa isagoo taya leh uu gaadho waxaan ka mahad celinaynaa inay marlabaad keenaan waxaanan insha allahu rajaynaynaa inay halkaa kasii wadaan ayna ka caajisin ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga sharmaake cabdi muuse iyo sheeginti deeqdan yata wejiga lamaad iyo diirsan kalluumaysatada walina kale uuse xusay in agabkan uuse koron qaado wa walhasaarowka badda
runtii dee dunida markaad aragto waxaysasiintii way iska sii yaraanaysaa qolo kasta waxay la soo baxaanunbay ku noolyihin wixii aad la soo baxdo ama badda kala soo baxo ama beriga kala soo baxo ayuunbaad runtii ayuunbaad dee ku noolaanaysaa runtii ama noloshaadu ku jiraysaa marka siyaasad ahaan xukuumaddu aad iyo aad buu dhiirigelinaysaa wax soo saarka in kor loo qaado hadday kalluun ka tahay iyo xoolaha iyo beeraha intaba hawshan iyo agabkan aynu qaybinna talaagadahan kala duwanna iyaguna waxay wax badan ka tari doonaan in runtii ahayn kor u qaadista wax soo saarkii kalluunka run oo kalluunka marka la soo jilaabto badda laga soo jilaabto ilaa inta dee magaalada la gaarsiinayo runtii waa in dee la helaa wixii lagu kaydin lahaa ama ha noqdaan talaagadahan yaryar ee dhexe ee laashka lagaga soo qaadayo ama ha noqdaan talaagadihii waaweyna runtii ee runtii lagu kaydinayaba marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa qolada wolfishan waxaana rajeynaya inaad halkaa kasii wadi doontaan runtii iskaashiga wanaagsan aad wasaaradda la leedihiin annaguna waxaanu idin ballan qaadan wax alaal waxaan la qaban karayno runtii inaan idinla qabanno runtii aan maanta halkan kula wareegnay waxaa la gaarsiin doonaa gobollada kale xeebta ee ay saylac iyo maydh waxaa saylac iyo lughaya iyo maydh iyo xiis kole wasaaraddu waan la gudo waan guddoonnay waan kala wareegnay waan qorshaynaynaa inaan magaalada berberan wax la siiyo maamulka somalilan iyo weliba usaado dadaalanka jira siduusan kordhii lahaye wax soo saarka dhiniga badda si taaslandeerna weliba uu shinto badan garab surmay kalluumaysatada iyoona laku taageero wa agabyada shilgadisan oo muhiimkan ee walha soo saarka